بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كتاب كان إن شاء الله تعالى إن أخرنا عرفنا وحل هذا متن الكافي في علمي العروض والقوافي waxaa iska leh matnigaas sheekha magaciisa meesha ku qoran yahay oo magaciisa la yidhaha abulcabaas axmed ibni shucayb oo raggii maaragtay siddeed boqol iyo konton iyo sideediina dhintay hijrada nebiga caleyhi isalaatu wasalaam markay ahayd sheekhaas ayaa matnigan iska leh fannigan marka intaanan kitaabka gelin waxyaroo ka muqadimo ahaan baa raba inaan maaragtay xoogaa wax ka sheego fannigan oo caruudka iyo qawaafida la yidhaahdo waa fanni funuunta luqada carabiga marka la tirinaayo lagu daro sida sarfiga iyo naxwada iyo balaaqada oo cilmulmacaaniga ama ay ku daraan maaragtay caruudkuna fannigaas mustaqilka ah wey hadda wax naxwo nooga xiran ama sarf nooga xiran ma jiro marka cilmigaas oo caruudka la yidhaahdo tacriiftiisa baa marka hore xoogaa ka sheegaynaa xagga luqada iyo istilaaxa waadica dejiyey qofkii dejiyey oo cilmiga fannigaas allah uu siiyey waa kuma iyadana wax baan ka sheegi doonaa mawduuca oo fan fankan ka hadlo alcaruud waalqawaafi la yidhaahdo iyadana waxbaan ka sheegi doonaa faa'iidada haddii la bartaa laga helayaahay maxay tahay iyana waxbaan ka sheegi doonaa arrimahaas baan insha allahu tacaala wax yar ka tiltilmaamaynaa kabacdina mawduuca kitaabkaan gelaynaa haddii ilaahi yidhaahdo horta tacriiftiisa waxaa la yidhaahdaa xagga luqada waxaa lagu itlaaqaa alcaruud waxay yidhaahdaan alariiqu asacba dhulka waddada adag oo dhibka badan oo shiddada ah caruud waa la yidhaahdaa xagga luqada waxaa kaloo lagu idlaaqaa alkhashabatu almacruuda fi lbeyt maalan gurigaan oo kaleeto haddii alwaax ama geed maxaa la yidhahdaa qori maaragtay lagu dadbo khashabadaas dadban caruud waa la yidhaahdaa waxaa caruudka kaloo lagu sheegaa waxaa lagu idlaaqaa makkata almukarama oo beytullahi alxaraam uu ku yaalo ayadana caruud waa la yidhaahdaa bay leeyihiin culammada waxaana loogu magacaabay caruudka liictiraadihaa wasta albilaadi bay leeyihiin maadaama yacni markii adduunka la fiiriyey leeyihiin waxa waaye meesha bartamaha ayay ku taallaa marka maadaama ay dhexdhexaysatay maka caruud waa lagu magacaabaa wax la yidhaahdo alcaruuda iyadoo ta' lagu daray baan markaan kitaabka dhex galna arki doonaa caruudada waxaa la dhihi doonaa beydka gabayga ah tafcilooyinka uu ka kooban yahay tafaaciisha uu ka kooban yahay shadriga hore meeshuu ku dhammaado ayaa caruudo la dhihi doonaa iyadana ila shadri hore iyo shadri dambe uu leeyahay beydkii sooma shadriga hore tafcilada uu ku dhammaado baa caruudo loo yaqaanaa caruudada ee shadriga dambe midkuu ku dhammaadana darbi baa la yidhahdaa waa arki doonaa haddii an la yidhahdo xagga istilaaxa waxay yidhaahdaan ama curfiga hadba wixii la yidhaahdo caruud waxaa la yidhaahdaa cilmun biusuulin yucrafu biha saxiixu awsaani الshicri wa faasiduhaa wmaa yactariiha min alzixaafi waalcilal waa cilmi oo usuul wato usuul ku sugan usuushaasoo lagu garto shicirka gabayada owsaanta wasniga ay leeyihiin kooda saxiixa ahay fiyow midkooda faasidka ah oo weli wanaagsanayn waxa ku soo kordho oo ku soo darriyo oo alcilal wasixaaf la yidhaahdo oon baran doono zixaaf maxaa la yidhaahdaa cilona maxaa la yidhaahdaa kitaabkan ku arki doona haddii alla yidhaahdo tacriiftiisa horta intaas ayaan uga baxaynaa waxaan ku xijinaynaa mawduuca oo ka hadlo fadligan mawduuca oo ka hadlaa waxaa la yidhaahdaa waa ashicru alcarabiyi min xayثu huwa mawsuunu biwsaanin maksuusa yacni shicirka shicru alcarabi sida uu yahay ahaanshihiisa ayuu mawduucaas weeye uu ku xihan yahay nafri kama hadlayno ila kalaamku nadmi iyo nafri uga qaybsanaa soo maha markuu nadmi yahay ayaanu ka hadlaynaa ashcaarta awsaanta khaaska oy leedahay baan arki doonaa oo mawduucaan kuseeyaa mas'alada kaleeto waxa weeye oo saddexaad hadda tacriiftii iyo mawduuceedii baan ka baxnay tan saddexaad waxa weeye waadica ama ninka cilmigan bilaabay oo dejiyey yuu yahay waxaa la yidhahdaa cilmi alcaruud keliya qawaafii lama jirto cilmu alcaruud keligii waxaa iska leh sheekha la yidhaahdo alkhaliil ibnu axmed alfaraahiidi oo siiba weyni shiikhiisa ahaa sheekhaas ayaa iska leh kitaabadiisa de waxbaad ka aragteen kitaabka alcayn la yidhaahdo kitaab weyn oo alcayn la yidhaahdo u leeyahay khaliil ibni axmed oo la yidhahdo awalu mucjam ay ku sheegaan culammada mucjam ninka ugu horreeye sameeyena isagoo ahaa bay dhah macaajibta hadda maarata adduunyada la isticmaalo yacni kitaab mucjam ahoo aada iyo aada u weyn waayo kitaab qiimo badan waayo alcayn la yidhaahdo marka sheikhaas oo siiba weyhiga naaxiga ahe la yaqaano shiikhiisii ahaa ayaa alifay sababta uu fannigan ku alifay waxbay sheeg sheegaan waxaa ka mid ah dadkii maadaama uu siiba weyhi isaga wax baray oo ardaygiisii uu ahaa isaguna shiikh u ahaa yaa siiba weyhi markuu wax bartay oo ummaddii uu wax tadriis bilaabay baa dadkii wax baranayay dalabatulcilmigii iyo dadkii cilmigii rabay oo dhan siiba weyhi dabagaleen shiikhii oo khaliil ibni axmed ahaaba ummadda dhan waa kasii jeesatay ardaygiisaa la aaday marka waxay leeyihin sheikhii markuu arkay dadkiiba inay tilmiidkiisii daba taagan yihiin iyou maka iska aaday waa halkaasuu aaday makkata almukarama markuu meeshaas tegey ayuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu weydiistay inuu fanni asaga aan loogu horrayn inuu ilaahay siiyo waxaanu isku aaadista ashcaartaanba durbadiiba ilhaam ahaan ilaahay u siiyey gabayadiibuu baaray wuu kala taqdiiciyey waxbuu u sameeyey fannigan caruudka la yidhahdaa rabbi siiyey subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay kitaabkan sharaxa buu ku yaallaa wadaad la yidhaahdo sheekh shacbaan oo kitaab alfiye la yidhahdo alfiya oo fii cilmi alcaruudi waalqawaafi ah yacni kitaab la yidhahdo alalfiya fii cilmi alcaruudi waalqawaafi wadaadka iska leho shacbaan oo ku sheegay iyo baxarka la yidhaha baxru rajsiga oo buxuurta aan baran doonno ka mida ayuu ku gabyahay waxaa ka mid ah asbaabtuu sheegayaa cilmiga uu khaliil ibni axmed uu la yimid wuxuu leeyahay cilmu اlkhaliili raxmat ullah calayhi sababuhu maylu lwaraa lisiibawayhi fakharaja alimaamu yascى lilxaram yas'lu raba albeyti min faydi اlkaram فزاده علم العروض فانتشر بين الورى فأقبلت له البشر يعني القبية ذا سوتري وحوليه علم كان خليل رحمة الله عليه أوليه السبب تيسو حوي مايل الورى لسيبويه مخلوق يسيبويه ألا حذي هذه أردقي سيئة مركو تا أركي فخرج الإمام خليل بن أحمد وبحي يسعى للحرم سقوا أصعده حرم كيبو آذي yas'alu rabba albeyti allihii beytka rabbigiisii ahaa ayuu su'aalanayay min faydi ilkaram deeqsinimadiisa yacni maaragtay shubankeeda iyo daadashadeeda tiradii ka badatay ayuu wax ka weydiistay markaasuu fazaadahu khaliil allah uu ku siyaadiye uu siiyey cilma alcaruudi cilma alcaruud ayuu siiyey faintashara markaasuu cilmigii faafay bayna alwaraa makhluuqa dhexdiisuu cilmigii ku faafay fa aqbalat markaasaa waxaa qaabishay lahu khaliil waxaa soo qaabilay albasharu dadkii shalay ka tegey baa u soo noqday buu leeyahay saasuu u jeedaa marka khaliil ibni axmed ayaa waadiciisi ah sababta uu u dejiyeyna sidaasay culammadu ku sheegaan wallahu aclam faa'iidada laga helaya waa maxay haddii cilmigaan la barto barashadiisu maxay tahay timaarta iyo miraha laga guranayo fawaa'idda laga helaya waa maxay waxay yidhaahdaan waa tamyiizu shicri can gayrihi ko horta shicirka in laga sooco wixii asaga ka soo haray wax alla wixii shicir ka soo haray in laga sooco waa faa'iidada koowaad oo laga baranayo waxaa laga faa'iidaysanayaa amnu ikhtilaati bacdi albuxuuri bibacdin gabayada buxuurta ay ku socoto baxarka uu ku socdaa in qaarkood qaarka kale uu isku khaldamo isdhex galo in laga aamin noqdo maxaa yeele fanniga haddaad barato baxarka aa ku dhawaaqdo durbadiiba waa garanaysaa baxarka uu yahay waxaa la yaabi jiray wadaad oo ma aqaana sideetanaadkii alfiin oogu akrin jiray masaajidka ku yaalla maxaa la dhahaa wuxuu ku yaallaa maaragtay aksiyoon agtiisa mid ku yaalla foormada ku ag yaalla iskoolka la dhaho bintun octoobar ay yidhaahdaan meel foormo masaajid jiro ku yaal baa wadaad alfiyaan oogu akrin jiray sideetan iyo toddobaatan sagaalkii sideetan iyo koodii meelaas sideetankii bitaxdiid mahayo waqtiyadaasi ah marka wadaadka ibnu caqiilka u akrinaya waxaan la yaabi jiray ibnu caqiilkana shawaahidiisa waa aragteenoo gabayada u badan gabayo badan buu leeyahay gabay kasta markuu soo maraayo sheekhaas reer galbeed buu ahaa gabay kasta markuu soo maraayo wasnigiisuu saari jiray markuu ku luuqeeyo kabacdi buu ka gudbi jiray shawaahidda oo dhan ma aha alfiyahan rajiskan caadiga maaha gabayo kala bedelan uu leeyahay buxuur badan ah marka haddaad taqaano fannigan oo aada caruud ka barato shaahidkii ku soo maraba waa ku luuqayn kartaa qaabkuu yahay ili baxarkuu yahay ummadda waa u sheegi kartaa wixii cillo ku jiro wixii sixaaf galay kulli beydkaas waad dareemi kartaa cillada ku jirta horaa ka soo saari kartaa sidaa darteed faa'iidadiisa waxay tahay fawaa'idiisa in ikhtilaafka laga aamin noqdo baan nari soo ma ahayn oo buxuurta isdhex galaan waxaa ka mid ah fawaa'idaasi in la ogaado anna alqur'aana laysa bishicrin yacni faa'iidada markaas ilaa mushrikiinta waxay dhihi jireen yacni waxay odhan jireen waa qowl albashar iyo qowl shaacir iyo soo qur-aanka kuma sheegi jirin markuu qofku fannigan barto oo gabayga carabta uu arko wuxuu ogaanayaa qur'aanka inuusan ahayn yacni shicir inuusan ahayn oo u caddaanayso soo maaha waa faa'iido weyn waa oo qofka haddii lagu yihahdo qur-aankan waa gabay inuu iska rumaysto hadduusan aqoonina laga yaabaa laakiin hadduu fannigan barto inuusan gabay ahayn buu ogaanayaa weeyaan sidaa darteed waxaa jira rag ikhtibaas wax la yidhahdaa jiro ikhtibaas oo ninka shaacirka marmar buu wuxuu soo ikhtibaas ka soo dhimbil qaadanaya oo ka qalin daaranaya aayad qur'aana ama xadiid nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa arkaysaa inay ku imaanayaan sida abunawaas ninka la yidhaahdo kaleeto laga wariyo maalan abunawaas ikhtilaaska uu qur-aanka ku sameeyey waxaa ka mid ah laba beyt ninka shaarixan wuu qoraya meesha ku qoraya wuxuu leeyahay khubta fi lardaafi satrun min badiici shicri mawsuun lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayadda qur-aanka ayadoo ka dhigay shicir soo ma jeed abunawaas waay yacni baxarkan yacni waxaa la yidhahda waa majzuu ramal baxr ramal baxar la yidhaahdo waay baxr ramal baxar la yidhahdo khubta fi lardaafi meelahaas hoose baan ardaaf ridfigaan u aqaanaa waxaa lagu qoray oo khad lagu sameeyey sadrun buu yidhi sadr min badiici shicri shicirka kiisa ugu wanaag badan oo mawsuunan wasni leh wuxuu u jeedaa aayaddaanoo shicir ka dhigaya markaasuu yidhi lan tanaalu lbira xat tunfiquu mima tuxibuun soo ma jeed waa gabay camalu ka dhig marka baxar majzuur ramal weeyaanuu leeyahay saasoo kale ka dhigaya waxaa la mid ah nin kaleeto shaacir kaleeto oo aayaddii kaleeto هو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار سماهن أيدي يا وحليه أقول لمقلتيه حين نام وسحر النوم في الأجفان سارا تبارك من تواف من توفاكم بالليل, بليل ويعلم ما جرحتم بالنهار يعني قبل راسكم كيناي سو ما جدي يعني وحواي تبارك من توفاكم بليل مفاعلة مفاعلة فعول بحر كاس أجيدا ويعلم ما جرحتم بالنهار هاي دي قرآن كيبو أوساسو كلا أقول قلا يقرك اللي مركا حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديثي وقرن إنسان نبي هل أنت إلا أسبوع دنية وفي سبيل الله سواء ما هي الحديث بخاري بجري ما لقيتي سواء ما هي وحوليها بحر رجزي كدقايا يكون قبيايا هل أنت إلا إصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت وهذا الكلمة رجع هذا الجري كبير وبحر الرجز عمل يقول سمايا مرك وحل إلى هذا كل أو هذا بحر الرجز مرك لقي إلى هذا وحي إلى هذا ليس بشعر ماذا نقول هذا بشعر لأن وحوى بحر الرجز أو مقطوعة ويان مرك شعر بما هنيدها ولوق لوق أو خصب لو قد حديث إن لو قد قال الربوان marka mas'alada waxa waaye ma bannaan yahay in qur'aanka iyo xadiidka nebiga la ikhtibaaso oo shicir looga soo ikhtibaaso sida hadda abunawaas uu sameeyo kaleeto iyo kayruhu ay sameeyeen ma bannaan tahay culummada waxay leeyihiin qaar haddaanan wax hijaa iyo caay iyo xumo aysan ku jirin laa ba'si qaar hadhahay laakiin sheekha damanuuri oo kitaabkan iska leh shaarixa wuxuu leeyahay ما بنانا بوليه لا يجوز بوليه بل وحوليه ربما يؤدي إلى الكفر يعني قف إنه حتى قال لما الجارسيه أيال الأركاب بوليه محايا لإله قرآن كحكوليه وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين وحوليه وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون سماهن marka waxa iimaanaysa haddii la yiraahdo gabay waaye oo ah ikhtilaas nin walba intuu rabo uu ka qaato in nin walba inta ku dhiirrada bari oo isagu wuxuu doono ka samaysto marka arrintaas inay kufri gaarsiisaa la arkaa buu leeyahay una reebaa weeyaan intaas waxa weeye waa maxaa la yidhaahdaa cilmi alcaruud waxaan arki doonaa cilmi alcaruud intaanan ka bixin buxuurta buxuurta ay ka kooban tahay ونو كيني دونه نيك اللي يراه خليل بن أحمد شيخ اللي يراه هذا رحمه الله شن يتبن بحر وليه شن يتبن كاسقا مستقل واحد هل بحر وحكو زيادية الأخفش شيخ اللي أخفش النحوي ولا كاسة هل بحر وبحر ودا بين وبحر المتدارك اللي يراه متدارك تدارك بكو سميه isaga laftiisa wax weyn maaha markaan tagnaan arki doonaa tafcilooyinkii oo khaliil dhisay unbuu qaar ka mid a oo asbaabtii iyo waxbuu isdaba mariyey intaas keliya ku siyaadiyey laakiin waa arki doonaa baxru mutadaarik baa la yidhaahdaa fannigaa caruudka markaan ka baxno fanni la yidhaahdo alqawaafi baa ku xigo alcaruud walqawaafi waa isla hal fanni laanna shicirka unbuu ka sheekaynaya qawaafidaas waxaa la yidhaahdaa qawaafida وحال يرهذا وعلم بأصول يعرف بها يعرف به أحوال يعرف به أحوال أواخر الأبيات الشعرية من حركة وسكون ولزوم وجواز وفصيح وقبيح وحل مدها ليرهذا وعلم أصول وطو أصول شاسنا لغقرته علمي قال لغقرته حالها شعرك أوليه بيتك أبياد أو شعرك قبيقه إيه حالتها آخر كود كسوغن وهذا حركة وضته هذا سكون وضته هذا وحن لازم يهين هذا جائز يهي وصل لازم أهين هذا إنه فصيح يهي إنه حليه وقبيح يهي وحن لقوع قاده أيها اللي يراه ذا أبوليه قوافد أيضا يا دجيه خليل بن أحمد ما أسكله مايا قوافد وكور الرئيسي خليل ابن أحمد من مسلم وشيخه وغير المسلمين تكملوا وحي إلى ذلك قوافد العرب هراء تقين horey u garanaysa qawaafida oo waxaa dejiyey dhahan muhalhal ibnu rabiica ninka la yidhaahdo oo ahaa imruulqays abtigii ninkii shaacirka jaahiliga ahaa abtigii muhalhal ibnu rabiica la yidha- rabiica la yidhaahdo ninkaas ayaa alifay oo qawaafid waa sii horraysay oo carabta horey u taqiina bay leeyihin marka cilmigaa markuu caruud ka sameeyadaa qawaafidaana loo idaafeeyey weeyaan intaa markaan ka baxno kitaabkeennaan haddii alla yidhaahdo siduu musanifkaba noo sheegi doono waa kitaab gaaban waaye annaga matnigaa akhrinaynaa sharaxan shaqa kuma lihin sharax meeshii uun ishkaal naga gala inaan ka fiifiirsanno maahane waa matniga waxa akhrinayna kitaabkan wuxuu ka kooban yahay alcaruud waalqawaafi alcaruud waalqawaafi marka waxaan rabaa kitaabka dhan inaan soo duuduubo inuu fudud yaho wax yar yahay inaa ogaanaa la rabaa yacni qofku inuu niyad u yeesho wax fudud oo la xifdin karo wey waxa weeye caruudka ayaa horeeya oo soo hormarshay qawaafidana gadaala u dhihi caruudka soo horeeyaa wuxuu ka kooban yahay muqadima muqadimo oo saaxiibkeeda hormariso kow iyo laba baab oo baabka hore uu yahay alqaabu azixaafi waalcilal zixaafka iyo cillooyinka yacni maynaasaha ama magacyada ay leeyihiin baabka labaadna waa asmaa'u lbuxuur buxuurta maaragtay magacyada ay leeyihiin iyo wa acaariiduhaa wa adrubuhaa caruudadii hadda aan sheegayna iyo darbigii oo laga hadlo labadaas baab soo maaha iyo khaatimadu ka kooban yahay oo hadalka lagu khatimay oo caruudkaba lagu soo gabagabeeyey khaatimadaas oo ku xiran bialqaabi alabyaati wagayriha abyaaddii la soo deliishaday wixii ka soo haray iyada waxaan ahayn ayuu khaatimo uga dhigaya intaas buu horta caruud ka kooban yahay soo wax fudud maaha muqadime iyo laba baab iyo khaatimo wey intaasuu ka kooban yahay maxaa noo hara markaa kaa ka baxno alqawaafi qawaafidu shanay ka koobantaha waa shan iyadoo dhanba shan bay ka kooban tahay alkaafiya waxa la yidhaahdo oo musanifka uu noo maaragtay nala kugu xadayn doono kitaabka ku arki doono kaafiya waxa la yidhahdo naloo xadayn doono o waa midda koowaad ka labaad waxaa waaye xuruufta ay kaafiyadu leedahay xuruufu lkaafiya kaafiyada xuruufay leedahay xuruuf loo yaqaano macruufay leedahay kan saddexaad waxaa waaye xarakaatu lkaafiya kaafiyadaas xarakaadka ay leedahay weeyaan kan afraad waxaa weeye anwaacu alkaafiya kaafiyada meeqa noocay u qaybsantaa weeyaan midka shanaad ugu dambeeya waa cuyuubu alkaafiya la yidhahda kaafiyada ceebaha ay leedahay oo markaad gabay inaad tirisan rabto inaad iska ilaalisa lagaa doonayo cuyuubtaas inaada ku dhicin la rabo inaad ogaatid baa la rabaa intaas ayuu horta kitaabkeennu muqadimo ahaan aan u bixinayaa haddana insha allahu tacala kitaabkaan bilaabaynaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الله أيام هذا اسكاله على الإنعام نعمين تأو خلق جيسو النعميي أيوم هاد كلية نعمين تأو نو نعميي ونعمة الوجود أي كم التهي نعمة العافية كم التهي نعمة الإسلام والإيمان أي كم التهي نعمة المال وكم نعمة الأولاد وح الله وح وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها مركا على الإنعام وإلهي ما هاد كلية ammaan oo ku leeyahay washukru shukri buu allah leeyahay washukru shukri baa lahu alla u sugnaaday haddana cala alilhaami tusitaanka ilhaaminta uu ilhaamiyey oo musanifka uu ku ilhaamiyey fannigan ilhaam ilaaha iska leh ilaahay baa tuso waa tusid weeyaan allah baa kaas mahaddaasna shukri ku leh weeyaan wasalaatu naxariis iyo wasalaamu nabadgelyo calaa sayidinaa sayidkeennii muxamedin nebi muxamed ahaad korkiisa ha ahaato hadde nebigeennu waa sayid sayidu waladi aadam walaa fakra marka sayid buu ahaa ana sayidu waladi aadam buu odhan jiray nebiga calayhi salaatu wasalaam muxamedin nebi muxamed ahaa laakiin markii nebiga lagu sallinayo lafdi sayid lafdigii la soo arooriyey ka mid ma aha sidaas inaan u ogaano salliga nebiga calayhi salaatu wasalaam lafdiga sayid la yidhaahdo oo waaridka ah mashruuca naloo jideeyey lafdu sayid ka mid maaha laakiin laa shaka inuu nebi maxamed sayid ahaa laanna isagaaba qirtay waa inaan kala saarnaa la rabaa sayidnimada nebi maxamed waa ogolna laakiin salliga markii la salli maqaamu salli la joogo nebiga kuma uusan soo aroorin markuu saxaabadiisa baraayo lafdu sayid ma uunan barin weeyaan muxamadin nebi maxamed ahaa yacni waxaan idhi wasalaatu wasalaamu calaa sayidina muxamadin muxamadin muxamed ahaa ama cadfubayaan ama bedel waa taqaanaan kii aa ka dhigtaba maa saxa bayaanan saxa bedelan maxaad waa ku yidhaahdaan khayr alanaami khalqiga alanaam waa makhluuqa wey yacni yuطlaqu cala alinsi waaljinni wa cala wuxuu leeyahay maa cala wajhi اlardi wa jamiici wa cala jamiici alkhalaa'iqi intoo dhanba waa la yidhaahdaa alanaam waxa jinni iyo insi baa lagu magacaabaa alanaam wax alla wixii dhulka korkiisa saaran aa la yidhaahdaa alanaam waxa lagu magacaabaa khalaa'iqda oo idil oo dhanba waa lagu magacaabaa buu leeyahay wacalaa aalihi nebiga aalkiisiina salaada iyo salaamtaa korkooda allah yeelo wa saxbii asxaabtiisana salaada iyo salaamta korkooda korkooda allah yeelo wey aalkii asxaabtii assaadaat assaadati sayidyaalka ahaa assaadati sayidyaalka ahaa ayagana sidoo kale ayagana sayidyaalka ahaa alaclaami ee buuraha ahaa aclaam yani dad calam ahee la yaqaano buurta calamaa la yidhaahdaa asal ahaan sababta waxaa waye nin walba waa u jeedaa waa muuqataa sida buuraha u muuqdaan baa cilmigooda iyo fadligooda u muuqday aalka nebigiiyo asxaabtiisa weeyaan wa bacdu intaa kadib yacni bacda albasmala waalxamdi waasalaati cala alnabiyi sala allahu calayh waaalihi wasalam intaa ka bacdi fahaada midkani ta'liifun ay mu'allafun mid la allifay waa ta'liifun waa mid la allifay yacni kitaabun mu'allafun waa kitaab la ta'liifiyey oo la allifay weeyaan kitaabkaasoo kaafin ku filan kaafiyo ku filan oo yacni qofka mutacallimka qaadashadiisa ugu filan oo le ay muqni lmutacaaطii lilcilmayn alaatiyeyni dheh labadan cilmi oo alcaruud waalqawaafi yacni maaragtay kan qaadanayo deeqo oo ku filan weeyaan kaafin oo ku filan fii cilmey alcaruudi waalqawaafi fii cilmey fii cilmeyni buu ahaa idaafada haddii oo mutanah la idaafeeyo nuunta waa la xadfaa soo ma marka fii cilmeey alcaruudi caruudka cilmigiisa iyo waalqawaafi qawaafida cilmigeeda mid ku filan weeya ta'liifkaasi weeyaan